أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن, لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم سورة الفتح baan kusoo dhex jirnay waxaa laga yaabaa afku inuu naga dafay casharadii hore in khaalid bin waliid inaa lacal afku naga dafay inuu bacda sulxudii oo soo islaamay sida muuqata khaalid bin waliid sulxal xudaybiya nabigu uu la socday oo markaas qorayshta waxaa u dagaalamayay cikrima oo isagu bacda fatxi maka soo islaamay amaa khaalid bin waliid waxaa muuqata inuu horka soo islaamay oo cikrimo iyo jeeshkiisa waxa bursanaya isagoo ahaa marka haddii oo casharadeenna ay maarata afka uu nooga dhacay in khaalid bin waliid kabacdi sulx xudaybi oo soo islaama taas inay qaladtay u badantaha weli waxaan ku dhex jirnaa marka sulxal xudaybiya iyo waxyaalihii ka ratibmay ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala laqad sadaqa allahu ilaahay waa u rumeeyey rasuulahu rasuulkiisii alru'yaa ru'yadii ou arkay maaragtay waa u rumeeyey bilxaqi ru'yadii maanta ma arkaysaa xaqa ahayd oo xaqa maanta ma arkaysaa ku dhisneed ilaahay waa u rumeeyey oo waa dhacaysaa wey oo maxay aad ru'yadaasi madmuunkeedii latadkhulunna waad gelaysaan almasjid alxaraam masjidka xurmada leh in shaa allahu ilaahay haddii uu doono aaminiina idinkoo aamina muxalliqiina xaal aad xiiran doontaan waaye marka aad gashaan ood camalka aad dhammaysaan ru'uusaku madaxyaalkiina oo macnaa timaha laga wadaa wa muqasirina idinkoo gaabinayo laa takhaafuuna aan maanta ma arkaysa aan baqaynin fa calima ilaahay wuxuu ogaaday maa lam taclamu waxaanaan ogeyn oo waa maxay inay maslaxadu ay ku jirto in maanta ma arkaysa heshiis ou dhaco iyo iska hor imaad laakiin maslaxaa ku jirta fa jacala wuxuu yeelay min duuni daalika arrintaas intaysa dhicin oodaan cumraysan ka hor fatxan fatxi qariiban oo dhow oo kaas ka sokeeyo sulx xudaybiye ahoo diinta ay gargaarsato qisadan waa tii ahayd rasuulka calai slam sababtii oo ku baxaba inay ahayd ru'yada ou arkay inay cumraysanayaan markii gaaladii ay ka hor istaageen saxaabadii qaar ka mida waa is su-aaleenoo waxay yidhaahdeen rasuulka sow nama aada dhihin waa cumraysanayna oo cumar ka mid yahay wuxuu yidhi aniga waa idin dhahowdha laakiin waa sanadkan maa idin dhahow yidhi aniga waa cumraysanaysaan waa idin dhow laakiin waa sanadkan idinma dhihinoo yidhi may waa cumraysanaysaan waana dhawaafi doontaan oo dhah saxaabada marka istifsaaray ka ahay munaafiqiintana shakiya ka eed waxay dh waxuu sheegaya hufiya halka ma jiraan waa soo maaha isku mowqifkama ahayn saxaabada qoladii weydiisay waxay ka ahayd istifsaar iyo xikmada maaragtay ku jirta inay weydiiyaan markuu nabigu u yidhi arrintan waa dhacaysa laakiin aniga sanadka ima dhi way ku qanceen laakiin munaafiqiintii jookay ka dhigteen iyo kaftan iyo cayaaray ka dhigteen alla markaasuu sheegaya uu leeyahay arrintan ru'yadan uu nabiga ilaah tusayay waa xaq waana dhici doonta laakiin qasa maaha sanadkan inay dhacdo xigmo kalea ku jirta oo waa maxay iska hor imaadkan iyo isjiijiidkan iyo sulxiga inuu dhaco ood mooda daahirka inay muslimiinta ay nakbo iyo nabar ay ku ahayd xaqiiqatan gadaal maslaxay ka noqotayo fatxi baa dhacayo diintii baa faaftay marka markaa dee koox inay cumraysato sanadkan sanad ay cumraysato bedelkeedna ma kumanaan ay islaamaan oo diintii ay faaftay yaa maslaxo badan oo diintii xoogaysato oo qoladii ugu maaragtay diinta loolanka ku hayday maaragtay shafka dhulka loo dhigo quraysh ahayd sulxaanana sabab u ahaa marka taasuu ilaahay xigmadiisa muujinaya laqad sadaqa allaahu ilaahay wou u rumeeyey rasuulahu rasuulkiisii alru'ya bilxaq ru'yadii ou xaq ku artay marka laba mafcuulay qaadanaysaa sadaqa allaahu rasuulahu wuxuu ugu rumeeyey alru'ya ma garad haddaad tira sadaqtuka alxadiida sheekadaad ii sheegtay waa kuu rumeeyey wa ru'yadii bilxaq uu ku arkay weeye bilxaqdu ru'yadii ku taqalun tahay alru'ya bilxaq ru'yadii ou xaqa ahayd weye ou xaqa u arkay oo maxay ahayd madmuunka ru'yadaas maxay ka koobneyd latadkhuluna waad gelaysaan almasjid alxaraam masjidka xaraamka in shaa allah macnaa ilaahay waa u rumay ru'yadou arkay inaad masjidka gelaysaan oo haddaaba la idin ballan qaadaha waxaa la leeyahay latadkhuluna almasjid alxaraam masjidka xaraamka waad gelaysaan sidii ru'yadaba nabiga loo tusay ilaahaba hadda ballan qaaday ilaa marka hore waxyi ru'yawi waa hadda waa waxyi oo yutlaa wey waa geli doontaan in shaa allah aaminina idinkoo aamino muxalli muxalliqiina ru'uusakum madaxyaalkiina idinkoo xiiraya iyo wamuqasiriina idinkoo gaabinaya laa takhaafuuna cid aad ka cabsanayna aysan jirin marka xalqigaa la hormariyay ile asagaa fadli badanoo nabigu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu salaam allahuma akfir lilmuxalliqiina kuwa xiirta timaa ilaa u dembi dhaaf marxam ilaa u naxariist walmuqasiriina ay ku dareen saddex goor markuu yidhi nabigu ama laba goor allahuma akfir lilmuxalliqiina markii dambe walmuqasiriina ku daray marka xalqiga ayaa fadli badan laa takhaafuuna xaal aanaan cabsanaynin markaad cumraysanaysaan fa calima ilaahay wuxuu ogaaday maa lam taclam waxaanan ogeyn fa jacala wuxuu yeelay min duuni daalika cumradaa ka hor wakhtiga idinka aad rabteen fatxan qariiban fatxi maanta ka sokeeyey ayuu ka soko mariyey cumradiina dibaa loo dhigay sanadka dambe nacam midda kale markaas ilaahi wuxuu noo sheegaa allah subxaana wa tacaala in diinta la cisay doono huwa alle alladii alihi waaye arsala diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa hanuun ku diray iyo wa diini lxaqi diin xaq hanuun iyo diin alxaqi markay isdaba dhacaan hanuunkana cilmiga naaficaha lagu fasiraa diin alxaqina waa camalka saalixa ilaa diintu waa cilmi ih naafica iyo camal saalixi oo tadbiiq ah marka culimmadu diin hanuunka waxay ku fasiraan cilmiga naafica diin alxaqina waxa waaye waa cilmiga ka diinyeelashadiisaoo ku dhaqankiisa waaye waa camalka saalixa waay muxuu u soo diray rasuulka liyudhirahu ma garate hanuunka iyo diin alxaqa ugu soo diray liyudhirahu inuu ka muujiyo oo ka adkaysiiyo cala diini kulli diimaha oo dhan inuu ka adkaado oo xujana uu ka badiyo xoogna uu ka badiyo mar mar waa dhici kartaa xoog inuu sidho muslimiinta ay daciifaan laakiin mar kastaba xujadiisu waa sarraysa wa kafaa billaahi ilaahay baa ku filan oo nabiga risaaladiisa inay xaq tahay oo dhab ay tahay shahiidan mid markhaatiya ilaaha ugu filan wa kafaa billaahi huwa aladii alla alla waayo allii arsala diray rasuulahu rasuulkiis bilhudaa hanuun kusoo diray iyo wa diini alxaq macnaa cilmi naafica iyo wa diini alxaqi camal saalix liyudhirahu inuu ka muujiyo ka adkaysiiyo cala diini kullihi diin oo dhan wa kafaa billaahi ilaahay baana ku filan ay wa kafa llaahu badaas waa kafaa bilah waa faacil waay laakiin ba'da waa la geliyey kafaada ba'daa la geliyey faacilkeeda shahiidan ay shaahidan mid markhaati aho nabiga calaa sidqi risaalatihi ilaaha ku filan muxamedun rasuulullah marka halkan maadaama nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu diintii u kifaaxay saxaabaduna sidoo kale ay yihiin halkan ilaahay ammaantooda ayuu noogu sajilaya si ajyaasha soo socota ay u gartaan muxamedu nebi moxamed rasuulullaahi waa rasuul alle ilaahay uu soo diray bal khaatamu nebiyiin ah bal sayidu waladi aadam ah wey ammaana taasaa ugu filanba aduu rasuulka allo khaatimu nabiyin leh kafaa bihi sharafan wa nublan sharaf iyo noidaa ugu filan marka waa khabar iyo mubtada ahoy waaladiina kuwii macahu asxaabta la joogtana ashidaa'u kuwa ku adag wey calal kufaari kufaarta way ku adag yihiin ruxamaau baynahum dhexdoodana isu naxariiso badan waa sifa cajiib leh aayaddii waa ka adilatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin ayaga mu'miniinta waa isu naxariis badan yihiin gaaladana waa ku qallafsan yihiin cagsa naasi zamaan waxaa weeye markay gaal uu la joogana asadun calaya fi lxuruubi nacaama nacaamatun gaal markuu la joogana saasaa loo rukuuca ayaga markay isla joogaana waxaa weeye waa laisu xoog badanya waa laisu tafaxaydanaya dagaalkay isku qaadayaan ayagu oo laba dawlo ama laba qabiil isku qaado haddii gaalo iskala dagaalami lahaa iyagaa adduunyada haysan lahaa nacam bal waxaa hubka la isula dagaalama muslimiinta dhexooda bal fiir intaas haddii cadow kula dagaal maba xamili karo cadow xamili karaba lama arkaba nacam nabiguna wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam tara almu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim ka mathali ljasad ayaad arkaysaa buu dhaha ida shtakaa minhu cudwun haddii hal xibina xanuunsato tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahari walxuma marka jirka kaleo dhan wou soo jeesanaya waladiina kuwii macahu nabiga micigiisa ahaadana ashidaau kuwa ku adag weeye cala alkufaari kufaarta ruxamaau isu naxariiso badan beynahum dhexdooda xaggaas waa xagga dadahaanta iyo jihaadka iyo calaaqaadka wanaagsan oo mu'miniintana ay jecel yihiin u naxariisanayaan gaaladana ay shutiga u qabanayaan xagga daacadooda iyo ikhlaaskuna waa kana taraahum waxaad arkaysaa xagga cibaadada alle rukacan iyagoo rukuucsan oo sujadanah macnaha say sujuudda iyo rukuucda u badinaya waxaad moodaa daa'imanba inay rukuuc iyo sujuudba uu camalkooda oo yahay min katrat say u salaad badan yihiin iyo say u dheeraanayaan waa camalkii ikhlaaskiibaa haddana laga hadlo yabtaquuna waxay jirinayaan fadlan oo min allaahi bay ka jirinayaan iyo waridwaan raalli ahaasho fadli oo adduun iyo aakharo ah iyo radada ilaahayoo ka sii weyn ayay jerinayaan waridwaan mala akbar ma garata marka xagga cibaadadii badni waa lagu sifeeyey ikhlaasna waa lagu sifeeyey marka oo dad camalkay samaynayaan adduunyo maanta ma arkaysaa gaada maahane jaanis gaada maahane waa dad ilaahay fadli ka rabo iyo radadiisa rabo wey siimaahum calaamadooda oo wanaagsan fii wujuuhihim wejigooday ahaatay wejigooday ka muuqataa weeye min athari sujuudi sujuudda raadkeedii xaal ay ka mid tahay yacnii calaamadooda wanaagsan iyo daacada wejigooda ayuu aathaarta raadka ka muuqda dadaa waxay u maleeyaan calaamadaas oo wejiga ku taalla inay tahay dadka oo maaragtay meelaha nabarada kule ee labada indho taas culimmada waa ay diideen ee waxay ku fasira ibnu cabbaas siimaagu waa asamtu lxasanu waay calaamada wanaagsan iyo khushuuca iyo wanaagga qofka ka soo baxaya oo culimmadu waxay yidhahdeen qofku markuu taqwada uu siraysto nuuraa ka soo baxayo quluubta mu'miniintaa jeclaanaya balaayo haddii uu qarsadana dadka wejigiisa fancarir iyo karaahiya uga soo baxayo ma garad saas yidhaahda mansuura wuxuu yidhi sa'altu mujaahidana waxaan weydiiyey hal siima al atharu aladii yakuunu bayna cayniy rajul ma calaamada gandaafusha meeshan ku taallaa markaasuu yihi laa qad yakuunu midla rukbati albaciir wejigiisa waxaa dhici karta inuu cagta iyo maaragtay jilibka geeloo kale ou noqdo wa huwa aqsaa qalban min alxijaarati dhagaxdana uu maaragtay uu ka qalbi qalalan yahay ow min qalbi fircawna qalbiga fircown ou ka adag yahaa dhici kartou dhahay ee waa calaamo khushuucahoo ku taallo waay badanaa gandaafushan laba qole u samaysay dadka aan sujuudda aan aqoonin xukunkeed ilaa sujuudda gacmaha la cuskada wejiga marka isagoon culays lahaynaa la saara qofka marka isagoo jaahil ahoo oo wejiga culayskiisa saara iyo dad istustus wada oo raba inay maarata dadka imaydhaaan alla sujuudda meeshiisa ka muuqata inay dhahaan iyo qof dadna waxoogaa jirkooda iska jilicsan oo laga yaaba sujuuddaasba inuusan isagoon hadda si fiican u sujuuday istusna aan lahayn in jirkiisa uu jilicsan yahay wax yar oo ku ta'ahuraayo taas waa dhici karta laakiin markaa looma jeedo wejigaa gandaafushaa ku taala loogama jeedo siimaahum calaamadooda wanaagsan fii wujuuhim ay ahaatay oo min athari sujuudi sujuudda iyo cibaadada raadkeedii ka ahaatay oo waa nuurkaa qalbiga ka muuqda daalika kaagaasi mathaluhum waa mahmaahoodoo fi towraat towraat sifadooda saasaa ugu taalo ilaa nabiga calayhi salaam iyo saxaabadiisa sifadoodu kutubtii horena waa ku taale wa mathaluhum mahmaahooda oo fil injiili ku yaalana ka zaariciin bal oo kale weeye akhraja bixiyey shadahu laan la baxay markuu sabuulkii saa usoo baxay oo salka agtiisaa laan kale ka soo baxday fa aasarahu waa xoojiyey laantii kale xoogay u yeelaysaa fastaklada waa qiro weynaadoo waa xoogaystay fastawaa wou istaagay calaa suuqihi salkiisuu ku istaagay isagoo geed xoog weyn ah ilaan sabuulku badanaa hal laan oo ku istaagaa markuu soo baxaa laan kaloo xoog laa ka ag baxday laantiiya marka xoojisay yucjibu xaal oo marka uu cajib gelinayo ay la dhacayaan azuraaca kuwa maanta ma arkaysaa beeraha abuurta ay leeyiin allah balkusoo usoo baxay fiican maxaa saas loogu koriyey saxaabada liyaqiida alla inuu ku caraysiyo bihim ayaga alkufaara gaalada oo maxaa saa loogu mathalay saxaabadu iyagoo yaray bilowdeen ma garata koob iyo laba iyo saddex haddee marka horena culumta iyo sharciga aqoontooda waa yartahay laakiin markay nabiga la socma way baranayaan ayagii waa bateen iimaankoodii cilmigoodii waa weynaaday bal intou baxay xoogaystay ee halkii sabuulba intaasoo maaragta laamood intay ka baxay oo balkii camal oo geed ou la ekaado xoogaabay ayuu ahaaday si qofka zaarica marka u leeyahy allay leh beertan si fiican ay u dhalatay marka wax wax abuurana waa alle subxaanahu wa tacaala sow maaha waxa beerta qodana waa nabiga calayhi salaatu salaam oo ka shaqeeyo saxaabada soo tarbiyey maxaa saa soo loogu xoojiyena gaalada in looga caraysiiyo oo ciil bisad ay la noqdaan halkaas imaam maalig waxuu ka istinbaaq qaata waxuu yihi raafidada ama shiicada abuubakar iyo cumar iyo saxaabada nacab inaysan islaam waxba ka ogeynoo dhahay sababtoo a ninkii saxaabada ay ciilaan oo ciil ugu baktiya waa gaaloo dhahay saxaabada qofka ay ciilaan wacad allaahu ilaahay wuxuu uma u yaboohay aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamilu saalixaati camalka wanaagsan sameeyey minhum xaggooda ayaga ka mid ah maqfiratan buu ugu yaboohay muxamedu nabi maxamed rasuulullaahi weeye iyo waladiina kuwii macahu rumeeyana ashidaau kuwa ku adag waaye calalkufaari gaalada ruxamaau beynahum kuwa isu naxariista weye waa xagga dhaqankooda xagga cibaadada taraahum waxaad arkaysaa rukucan iyagoo rukuucsan oo sujadan sujuudsan yabtaquuna xaal ay jerinayaan fadlan fadli iyo dheeraasin oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaata iyo wa ridwaan ridladiisa waa dad daacadaho aan diinta ku qaraabanaynin waay siimaahum calaamadooda oo nuurkaa fii wujuuhum ay ahaatay oo min athari sujuudi sujuudda iyo cibaadada uga raad ah maahan gandaafusha waa nuurka cibaadadu ay leedahay daalika kaas mathaluhum waa mahmaahooda fi towraati towraat markii loogu mahmaahoo la tilmaamay saasaa ku taala wa mathaluhum mahmaahooda iyo sifadooda fil injiilina waa ka zarcin bal oo kale weeye akhraja bixiyey shadahu laantiisa bixiyey fa aasarahu oo xoojiyey laantiibaa asalkii xoojisay fasaklada waa qiro weynaaday fastawaa wuxuu ku istaagay calaa suuqihi maaragtay salkiisou ku istaagay sow u baxay marka yucjibu wuxuu cajib gelinayaa balkaasi azuraaca kuwa beerta abuurta alla ilaah beertan say u baxday marka ilaaha abuuray subxaana wa tacaala nabigaana falay waxaana saxaabada saa loogu koriyey liyaqiida inuu ku ciilo bihim alkufaara gaalada inaysan duleeyaan marka ninkay gaaladu ay ciilaan oo nacab asagana ayaga ku darwaay gaalada ku darway raafidada iyo wixii lamid kama wadaan culammada indhaan diintay ka baxeen laakiin inaysan diinta aysan dheef ku lahayn wey wacada allaahu ilaahay wuxuu ugu yaboohay u ballan qaaday aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camilu saalixaati camalka wanaagsanna sameeyey oo minhum mu'miniinta ka mida saxaabada iyo kayrkoodba maqfiratan dembi dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ugu yabaho u ballan qaaday iyo wa ajran ajar iyo thawaab cadiiman oo weyn wallahu aclam